imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee korintoska koowaad rasuullada mas'uuliyaddooda xagga ilaah ha lanagu tiriyo inaannu nahay mididiinyada masiixa iyo wakiillada waxyaalaha qarsoon ee ilaah haddaba waxaa laga doonayaa wakiillada in aamin laga helo laakiin waa ila yar tahay inaad idinku i xukuntaan ama in dad kale i xukumo xataa aniga qudhaydu isma xukumo waayo waxba iskuma ogi laakiinse ma aha taas aawadeed in xaq layga dhigay waayo waa rabbiga kan i xukumaa taa aawadeed wakhtiga hortiisa waxba ha xukumina ilaa rabbigu imaanayo kan waxyaalaha qarsoon ee gudcurka iftiimin doona oo muujin doona tashiyada qalbiga oo markaas nin kastaaba wuxuu ammaantiisa ka heli doonaa ilaah haddaba walaalayaalow waxyaalahan ayaan aawadiin u soo qaaday qudhayda iyo abolosba inaad xaggayaga ka barataan inaydnaan ka gudbin waxyaalaha qoran oo aan midkiinna midka kale u faanin waayo yaa kaa soocay maxaad haysataa oo aanad helin laakiin haddaad heshay bal maxaad u faanaysaa sidii adigoo aan helin horaad u dheragteen horaad hodan u noqoteen la'aantayo sida boqorro ayaad wax u xukunteen waan jeclaan lahaa inaad wax xukuntaan inaannu annaguna wax idinla xukunno waayo waxaan u malaynayaa in ilaah na soo saaray annagoo ah rasuulladii ugu dembeeyey sida kuwa dhimashada lagu xukumay oo kale maxaa yeelay wax la daawado ayaa lanooga dhigay dunida iyo malaa'igaha iyo dadkaba annagu waxaannu nahay masiixa aawadiis doqonno idinkuse caqli baad ku leedihiin xagga masiixa annagu waa xoog daran nahay idinkuse waad xoog badan tihiin idinku ammaan baad leedihiin annaguse waa maamuus la'nahay tan iyo saacaddan waan gaajaysan nahay waanan harraadsan nahay waanan arradan nahay waanala garaacay oo meel aan ku hooyannana ma lihin waanan hawshoonnaa annagoo gacmaha iyaga ku shaqayna markii lana caayona waan ducaynaa markii lana silciyana waan dulqaadannaa markii lana xantona si qabow ayaannu u hadallaa waxaannu noqonnay uuskaga dunida iyo waxa ugu wasaqsan wax kasta tan iyo haatan sidii aabbe oo kale ayaa loo waaniyey oo loogu digey anigu waxyaalahaas u qori maayo inaan idin ceebeeyo laakiin inaan idin waaniyo sida carruurtayda aan jeclahay oo kale in kastoo aad leedihiin toban kun oo masiix idinku rabbeeyey aabbayaal badan ma lihidiin waayo ciise masiix ayaan idinku dhalay xagga injiilka haddaba waxaan idinka baryayaa inaad igu dayataan taas aawadeed waxaan idin soo diray timoteyos oo xagga rabbiga ah wiilkayga aan jeclahay oo aaminka ah wuu idin xusuusin doonaa socodkayga ee ah xagga masiixa sidaan meel kasta wax ugu baro kiniisad kasta qaar baa kibray sidii anigoo aan idin imaanaynin laakiin dhowaan baan idin iman doonaa haddii rabbigu yidhaahdo oo markaasaan garan doonaa kuwa kibray xooggooda ee ma aha hadalkooda waayo boqortooyada ilaah hadal ma aha ee waa xoog maxaad doonaysaan ma inaan ul idinla imaado mise jacayl iyo ruux qabow